gudoomiyaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siilici ayaa boqolaal ka mid a shacabka caasimada waxa uu labada ragcadood ee salaada ciidulfidri saaka kula tukaday masjid jaamaca weyne caasimada hargeysa gudoomiyaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siilici ayaa boqolaal ka mid a shacabka caasimada waxa uu labada ragcadood ee salaada ciidulfidri saaka kula tukaday masjid jaamaca weyne caasimada hargeysa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxa uu helinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada madax iyo mas-uuliyiin ka socday golayaasha qaranka madaxda ciidamada iyo dadweyne tiro badan kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil zeylici uu salaada kadib hadal dhinacyo badan taabanayo u jeediyey shacabka somalilan ayaa ilaahay ka baryey inuu inaga aqbalo acmaashii bishii barakeysnayd ee ramadaan
inaan ka soo baxnay bishii barakaysneed ee ramadaan inaan ku ilaahay u mahadnaqno inagoo caafimaad qabna aan dhammaystirano sidaa darteed maanta oo ciidii ciidalfidriya waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shucuubta islaamka meelay joogaanba gaar ahaan shacabka somalilan dibadiyo guda meel joogaba waxaan leeahay hambalyo ku ciida ciidda caafimaad bashbashiyo barwaaqo waxaa ilahay idinka rajeynayaa in sanad sanadkiisa ilahay loo gaadhsiiyo caafimaad qab iyo bashbashiyo barwaaqo
madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxa uu tilmaamay dadaalka ay ummadda somalilan la timid muddadii ay somalilan dib ula soo noqotay xorriyaddeeda iyo ka midho dhalinta qadiyadda uu qarankani leeyahay ummadda reer somalilan waxaa laynooga baahan yahay muddo saddex iyo labaatan sano oo qarankani soo jiray dadaalda ku soo galay gacmihiisu isku taagay isagoon taageero badan caalam ka helin welise waxay noo dhiman waddo dheer iyo ay noo dhiman waddadaa dheer waa ahay himiladaan higsan inay ahayd inaan gaadhno qaran madax bannaan inaan gaadhno iyo ay noo dhiman waxaan leehay taasina waxay ku imanaysaa dadaal dheer iyo wadajirkeenna iyo wax wada qabsigeenna iyo inagoo dhan u wada jeesanna mudane cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil seelici waxa uu sheegay in qaranka somalilan uu leeyahay cadow tiro badan oo ay ka kow tahay dalka aynu dariska nahay ee soomaaliya ummadda reer somaliland runtii cadow badan bay leedahay walaaliheen soomaaliyeed oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii juun lix aan ka keedin oo calanka qaadanay aynu ula tegnay waxay waa dadka kow cadawiyadana ka mid a ee weli aan jeclayn qarannimada aan dhisanay inan aynu inoo taamyeelo cadowgeena maadaama fara badan yahayna waxaa loo baahan yahay inaan si wada jira aynu gacmaha isku qabsanno maskaxdeenna iyo muruqeenna waa taa kusoo dhisnay muddada saddex laatanka sannadood ee maanta ninkii garanaya siday ahayd waddankani ahaa sidii u burbursanaa maantana quruxdiisa walaa ku marayo waxaan ku gaari karnaa inta haddayna wadajirkeena ku gaari karnaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxaa kale oo uu ka hadlay tilmaamaha looga baahan yahay mucaaridka wanaagsan waxaan leeyahay walaalaha mucaaridka ah imaan baa ilaahay loo sameeyey dadka islaamka ah waxayna tujineen waa markas markaan masaajid joogno imaam bayna tujiyaa imaamkaasi hadduu in yar ka khaldamo wax ka khaldamaan aadaab baa jirta ilaahay noo baneeyey oo lagu toosinayo subxaana allah baa la idhahdaa macaarifka waxaa looga baahan yahay binaadamku inta hawsha haysaaye qabyana way jiri mar walba dhaliili way jiri nin hawl hayaa wax way ka khaldami karaan laakiinse aadaabta toosinta yaan laga tegin oo subxaana allahdaasi ha lagu ekaado yaanan macaaribdu noqonayn in mar walba wixii kor loo qaadaba in la caariyo inaga noqon baa lahay macaarif wala si wanaagsan oo eedaab leh hadduu wax sheegay haw sheego kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxa uu si adag u cambaareeyey gabboodfallada iyo xasuuqa ay israa'iil ka wado arlada reer falastiin gaar ahaan magaalada kaza waxaa kale runtii maanta halkan aada iyo aad sayn la soconno shacbigii reer falastiin oo ummad islaama waxaa ku socda runtii xasuuq baa ku socda waxaan aada iyo aada u cambaaranaynaa falka yuhuudda kula kacayso shacbiga reer falastiin ee maartada waxba galabsan lagu garaacayo maaratay diyaaradaha iyo maarata baabadaha aada iyo aad baan kaana u cambaarayna haddaynu uma islaama nahay waan ka soo horjeednaa runtii waxaan leenahay ha laga daayo dadka maartida ah dilka foolshxun ee loo geysanayo caalamka isla caalamka beesha caalamka waxaan leenahay yaan la iskeenna tirin dulmiga ka socda ee ummadda reer falastiin lagu hayo mudane cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil seelici waxa uu gebagabadana u diray dhambaal hambalyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan kusoo gebagabeynayaa maanta waa ciid wanaagsan dhammaan ciidamada qaranka meelay joogaanba shacbiga reer somaliland guud iyo dibadba waxaan mar labaad leehay hambal iyo hambal iyo ciid mubaarig ciid mubaarig